aad baan hareerayaaledhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wanaagsan subax wanaagsan meel walba aad joogteen si kastoo maqal raadiyaha cadaada idiin soo gaarayaba kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka oo subax kasta taahon kale aad dhegeysataan marka laga reeba subaxnimada jimcaha mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax axada taradana ku aastaysan tahay sagaalka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada saaka barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa shaacisay in kenya ay kala hadashay dhibaatooyinka kusoo lalaabtay xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan goror kugu soo gudbi doonaa wasaaradda gaashaandhigga iyo safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ciidan ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa tabar uga furtay magaalada baydhabo ee caasimada kumaalgaarka koonfur galbeed faahfaahin ayaanu idiin haynaa saaxiib yaal madaxweynaha ku-xigeenka puntland axmed cilmi iyo axmed karaash wuxuu magaalada garowe ee puntland kulan kula qaatay guddiga gurmadka faataahadaha roobkii dhowaan ka da-ay ee deegaanada maamulkaasi waxaad idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal waxyaabaha ay ka wada hadleen qodobada kale barnaamijkan caawa waa qodobada kale ee saaka falaqaynta wararka aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa faahfaahin dhereeda ayaa laga helayaa dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada midooda africa amisom ku dhex maray meel duleedka ka ah magaalada jallaqsi ee gobolka hiiraan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka falaqaynta warar aan idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale ee barnaamijkan saaka aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa gudoomiye cusub u magacaabay gobolka mudug kadib wareed ka soo baxday xafiiskiisa waad dhagaysan doontaan saaxiibyaal kulan looga hadlaya ammaanka caasimada soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay caasimada soomaaliya ee muqdisho muqdisho faahfaahin ku saabsan ayaan gorig soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan saaka aad ku dhagaysan doontaan saaxiibyaal waxaa qayb ka noqon doona qaramo midooba ayaa sheegtay in ay dhaqaale ay siinayso soomaaliya iyo dalal kale oo abaare ay ka jiraan waxaad gorayaad maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray ilaa socodsiin doona xasan cabdirashiid cali maxamed ayaa farsameynaya shaafiic shariif maxamed musaaris ayuu gacan ka geystay waa mar kale iyo falaqaynta
geelbid iska hadayo garbur mayracanayo imaha gelgelima gudumada xareedane galabtii cadreedsada imaha gelgelimaha gudumada xareedane galabtii cadreedsada ogadiidka harimada gudkooda sixji gacma loogu dhaashi ogadiidka harimada gudkooda sixji gacma loogu dhaashi
kula wanaagsan ayaan idi leenahay saaxiibyaal subax wanaagsan ee kusoo dhawda barnaamijka dhan waayaha kula wanaagsan ayaan leenahay saaxiibyaal kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa maamulka jubbaland oo sheegtay in ay kenya kala hadashay dhibaatooyinka ciidamada kenya ee qeybta ka howlgalka midooda africa amisom ay ka geysanayaan xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sii aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay wadahadal ku aadan dhibaatooyin ka taagan xadka soomaaliya kenya ay la yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan waddanka kenya wuxuu sheegay maalmihii ugu dambeeyay ay tageen deegaano ka mida dalka kenya oo xadla leh maamulka jubbaland sida magaalada madheere iyo magaalooyin kale oo ku yaala gobolka qoyi bari ee waddanka kenya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa sheegay in sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya uu kula kulmay magaalada nairobi islamarkaasna uu ka dalbaday in ay furaan xadka soomaaliya iyo kenya maamulka ee jubbaland ayuu sidoo kale sheegay in arrintaasi ay xil gooniya ay iska saari doonaan sidii waxaa lagu qaban lahaa dhibaatooyinka ciidamada kenya ee qeybta ka howlgalka midooda africa amisom ay ka geysanayaan xadka soomaaliya iyo kenya
xaduudda oo buuqa taagan yahay oo interiyaalkii gudbi lahaa caqabada ku yimaadeen maamulada deegaanka mandera county iyo wachar county iyo garis countyba aanu wadaagno oo hadalna si bulshada laba dhinac baa imaarka ayagoo isaga kaashan lahaa ciidamadana dib baan waxweynay maamulkiina dib baan u toosinay bulshadii qaybinada kala gedisanaa dhan magaalada hadalnay maamulada deegaanka dhigayaga ahaayo diriskaan ahayn reerkiiyana waa wada hadalnay ayagana maalmahan hadda halkaa waxaan u joognay in ay interiorkii sida u gudbi lahaa xuduudaha aan ka wada shaqeynayna dowladda kenyana aan rajaynayna gacan la siin doono madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayuu kaasi oo ka hadlayay oo sheegay inuu ka qaban doono dhibaatooyinka ciidamada kenya ee qaybta ka howlgalka midooda africa amisom ka geysanaya xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya xilli xiisad siyaasadeed oo meesha ugu xumaad gaaraysa u dhexayso dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda waddanka kenya kula wanaagsan idin leenahay falqaynta wararka ayaad degeysanaysaan radii xadaado ayuuna idinka imanaya saaxiibyaal qaybii hore barnaamijkana waan kuguda jirnaa falqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya markaana magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah maamulka koonfur galbeed waxaa si rasmi ah loo furay xerada tababarka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dowladda ingiriiska ay ka hirgeysay magaalada baydhabo ee gobolka baay ahna xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed iyadoona ciidamo gaarayaa boqol askari oo ka tirsan qeybta lixdanaad loo furay tababar socon doonaa muddo laba bilooda waxaana munaasabada lagu furayay xeradan ciidanka waa ingiriis uu ka hirgeliya magaalada baydhabo ee gobolka baay ka qayb galay ciidamo kasoo qayb galay safaaradda dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya oo safiirkeeda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed wasiiro xildhibaano odayaasha dhaqanka injineero iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha ciidamada ku sugan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif shuqana maye ayaa bukaadiyey kaalinta dowladda ingiriiska ay ka qaadanayso dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoona ciidanka tobabarka loo fariiyay kula daarmay in wax badan ay ka faa'iidaystaan tobabarka islamarkaasna sheegay in al-shabaab ay rajinayo in dhawaan ay ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfur galbeed ee soomaaliya falqaynta wararka ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal qodobo kala duwan ayaa noo soo socda oo ay ka mid tahay xilka qaadis lagu sameeyey gudoomiyaha gobolka mudug ka dowleeto ka soo baxday xafiiska ee madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf
hawrahadhanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maankaba ayayna falaqaynta wararka ayaad maqal ogeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imanaya saaxiib yaal gobolka hiiraan ayaan markaan alina wararka aan ka helino deegaan lelajawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku soo warramayaan halkaasi maanta lagu dhaawacay sigaal ka tirsanaa waaxda maaliyadda maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan askari ka tirsan ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa canshuurta qaaday ee loo yaqaana minashii bida ayaa la sheegay inuu dhaawacay sargaalka lagu magacaabo axmed shaqcale waxaana la sheegay in dhaawaciisa uu yahay mid aada u cusub dhowaan la rajanaya loo qaado gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho wariyaal ku sugan gobolka hiiraan ayaa warbaahinta raadiyaha cadaada u sheegay in askariga falka dhaawaca geystay sargaalkan ay wada murmeen taasoo keentay in askari uu dhowr xabadoo ku dhifto sargaal ka tirsanaa waaxda maaliyadda ee maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka waxay intaas ku darayaan in sargaalka dhaawacaay loo qaaday oo loo qaadi doono magaalada caasimada ah muqdisho si loogu daweeyo sidoo kalena askariga falkaasi geystaa ayaa la sheegay goobta iskaga baxsadan islamarkaasna ciidanka militariga soomaaliya ee ku sugan gobolada hiirshabeelle ay baadgoob ugu jiraan sida gacanta loogu soo dhigi lahaa shaqadan ayaa la sheegay ka dhalatay kadib markii shil uu ka soo horjeestay xilka qays uu madaxweynaha maamulka hiirshabelle maxamed cabdi waare uu ku sameeyey gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagaar dabageed sheegana in ciidan gaar ah oo taabacsan gudoomiyaha gobolka ay xilka laga qaaday in ay la wareegeen guud ahaan maamulka iyo sidoo kale talisiyada ciidanka militariga ku lahaayeen guud ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan balse wararka saake aan ka helilmay badweyne ayaa ah mid degan kadib banaabaxyo iyo sidoo kale xiisad siyaasiyad oo shalay ka taagnaed gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka xiiraan kula wanaagsan aad leena saaxiib yaal falqaynta wararka ayaad maqal dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanayaa aanu kala harin. Hayb hayb la sheegtiyo, habar habar ma joogte. Hayb hayb la sheegtiyo, habar habar ma joogte.
waayahay kula wanaagsan aad leena saaxiib yaal dhuusamareeb ayaan aadayna wararkan ka helino magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud ayaa waxay ku soo warramayaan in khilaaf cusub uu xilliga soo kala dhex galay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo madaxa ugu sareeya hoggaanka lasuna ee ku biiray galmudug khilaafkan ayaa soo shaabaxay kadib markii axmed ducaale geelle xaaf uu dib ugu laabtay dhuusamareeb islamarkaasna maamulkii lasuna ay ka aqbaleen ay aqbaleen doorashada madaxweynaha galmudug ay ka qabsootay bisha juun ee sanadkani ha yeeshee taas uu ka horyimeed madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf kulamo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa la wareeday waxay sheegayaan in laisku fahmi waayey waxaana madaxweynaha galmudug uu ku adkaystay in doorashada madaxweynaha galmudug ay dhici doonto markii wakhtigiisu dhammaado ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka halka madaxa lasuna ay sheegeen in bisha juun ee sanadkani ay qabsooyi doonto ee doorashada madaxweynaha ee galmudug lama oga qorshaha cusub ee maamulka ee lasuna ay ku biireen galmudug ay ku ogolaadeen in doorashada madaxweynaha galmudug ay ku dhacdo bisha juun ee sanadkani oo ay ku lug leedahay dowladda federaalka soomaaliya oo horey u sheegtay in doorasho ay ka qabsoonto ee deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka ee galmudug falaqaynta wararka ayaad maqal dhegeysanaysaan qeybaha dhexe barnaamijkana waan kusoo saqanaa saaxiibayaal weli waxaa noo soo socdaa qodobo ay ka mid tahay ee ku-samaha madaxweynaha ee puntland axmed cilmi axmed kiraash waa magaalada garowe caasimada puntland kulan kula qaadatay guddiga gurmadka abaaraha waa gudmadka gurmadka ee fatahadaha roobka guga ka dha gugaan ka da-ay ee degano ka tirsan puntland kulan wanaagsan aad leena saaxiibayaal
haweeniyo rag maanta faayaynaanu kala
waayahay kula wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal weli waxaan ku jirnaa wararka ee aan idhaada dib ugu laabanaya ee b- hiiraane warar dhalada ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo ka dhacay meel duleedka ka ah magaalada la yidhaha jalaalaqsa oo ka tirsan gobolka hiiraan kaasoo u dhexeeya ciidamada jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka ee midooda africa ama soom- ee soomaaliya iyo rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dadka deegaanka oo la hadla warbaahinta raadiyo cadaado ee cadaado ayaa sheegay in dagaalkaas u yimid kadib markii al-shabaab ay weerar dhowr jiha ay ku qaadeen eh, saldhigga ciidamada jabuuti ay ku lahaayeen duleedka degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan islamarkaasna waxaa intaas ah, kadib xigay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo qaatay in ka badan dhowr saacadood halkaasna lagu dagaalamo sidoo kale dadka deegaanka oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa tilmaamay inay maqleen rugta qaraxyo waa jugta qaraxyo ka dhacaya halka uu dagaalku ka socdo waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isku jira dhibshiga dhaawaca soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalantay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jallaqsi oo gobolka hiiraan oo la hadalnay waxay noo sheegeen in weerarkaasi ay iska difaaceen islamarkaasna ay ka hortageen weerar kaga yimid dhinaca dagaalamayaasha al-shabaab weerar qoraal ah oo dhankooda al-shabaab ay ku baahiyeen wararka warar waa baraha wararkooda ay ku faafiyaan waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerar ka dhacay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan ayadoona sheegtay in halkaasi ay ku dileen saddex iyo toban ka mid ah ciidamada midooda africa amisom qeybta jabuuti sidoo kale al-shabaab waxay sheegeen in gaari nuuca ee soomaalida u taqaano cabdibilaha ay wateen ciidamada jabuuti iyo qeybta ka howlgalka midooda africa amisom qarax ee lagu gubayay xilli uu marayay boondada degmada jilaqsi ee gobolka hiiraan ee dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale weerar xoogan al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada ee jabuuti ay ku leeyihiin duleedka magaalada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxaa waraa kusoo kordha dagaalkaasi ee ka dhacay eh, duleedka jallaqsi wararkeena iyo barnaamijyo dambe isa socda ayaa saaxiib yaal idinkugu soo gudbi doona
Inagoo heshiisa, inagoo hagaagsan, inagoo u heegan, inagoo u heelan, inagoo hanuunsan, inagoo hoggaansan. Waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala subax wanaagsan ayaan idin leenahay falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibyaal markana gobolka mudug ayaan aadaynahay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa guddoomiye cusub u magacaabay gobolka mudug iyadoo midkii hore ee xilka ka haya gobolka mudugna xilka ku qaaday kadib wareegto ka soo baxday xafiiska axmed ducaale geelle xaaf ee magaalada dhuusamreeb ee caasimada galmudug wareegto kasoo baxday xafiiska axmed ducaale geelle xaaf oo ah madaxweynaha galmudug ayaa waxaa guddoomiyaha gobolka mudug loogu magacaabay inuu noqdo cabdiraxmaan cali diiri oo loo yaqaana asaxal kaas oo bedelaya guddoomiyii hore ee gobolka mudug cabdirashiid xaashi cartan sidoo kale madaxweynaha galmudug ayaa faray hay-adaha amniga ee ka howlgala gobolka mudug iyo kuwa gargaarka ah inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee halkaas u magacaabay ee war- warqadda ka soo baxday xafiiska axmed ducaale geelle xaaf ee maamulka cusub loogu magacaabay gobolka mudug ayaa u qornay sida talan ee madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf markuu arkay qodobka konton iyo toddobaad farqiista shanaad ee dastuurka meelgaarka waa dastuurka ee galmudug markuu arkay baahida loo qabo in la dardigeliyo arrimaha ammaanka iyo siyaasadda gobolka mudug markuu arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee galmudug markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo arrinimada uu u leeyahay maamulka iyo iskudubareedka gobolka oo madaxweynaha galmudug axmed cali gelle xaf uu gudoomiyaha gobolka mudug u magacaabay mudane cabdiraxmaan cali diriye loo yaqaana asaxal waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha ammaanka ee ka howlgala gobolka mudug inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee u magacaabay gobolka mudug waxaa sidoo kale ee, xeerkan lagu sheegay uu dhaqan galayo marka uu siixay axmed ducaale gelle xaaf waxaa la siixay sida oo lagu sheegay warada ka soo baxday xafiiska axmed ducaale gelle xaaf subax wanaagsan aad leenahay falqaynta wararka ayaad maqlagaysanaysaan raad iyo cadaadaba ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal ee qaybihii dambe barnaamijkana waan ku siisaqaynaa ee markaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaan aadayahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaar ahaan ee qaybta xarunta taliska qaybta guud ee gobolka brander ayaa xalay waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay ammaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho kulankaas ayaa waxaa la shoonsho gudoominayey gudoomiyaha gobolka brander ahna duqa magaalada caasimadda ah ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuruso islamarkaasna waxaa ka qaybgalay inta badan saraakiisha laamaha ammaanka ee gobolka banaadir ee muqdisho shirkaas ayaa la sheegay lagu hadlayay ammaanka caasimadda waxaana xalay diiradda lagu saaray dadkagelinta sugidda ammaanka isdhexgalka bulshada darasaynta iyo horumarinta caasimadda soomaaliya ee muqdisho sidoo kale inta kulankaas u socday ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda soomaaliya ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuriso wuxuu saraakiisha ciidamada booliiska ka xog wareystay sida uu u socdaan shaqooyinka ammaanka caasimada soomaaliya iyo arrimo kale oo la xiriira ee ammaanka guud ee gobolka banaadir iyo muqdisho iyo sidoo kale ee meelaha laga soo gala muqdisho sida gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose ugu dambeyntii haydaha ammaanka ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqan magaalada caasimadda ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yunuso waxaa la shon kula daarmay in labada in laba jimbaaraan daalada lagu jiro xasilinta caasimadda si ummadda soomaaliyeed ay u helaan nabad buuxda oo ay ku noolaan karaan falqaynta wararka ayaad maqal dhagaysanaysaan saaxiibayaal qayb ugu dambeeya barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnaa saaxiibayaal lujoogniyo waxaa lagu hamiyeyaa kala habiweeye hodan iyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagay suhayne
subax wanaagsan aan leenahay falqaynta wararka ayaad maqal dhegaysanaysaan raadiyo xadaadahu ayaan kaga imaanaya qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaaray ee, xiriirka howlaha samafalka ee qaramada midoobe ee maclowa ayaa sheegay in qaramada midoobe lacag taageer ah ay siinayaan dalal soomaaliya kenya ethoobiya si loogu maareeyo abaaraha ay sababaan isbeddelka dhanka cimilada wuxuu tilmaamay in qaramada midoobe ay sii doonto dalka kenya lacag dhan shan waa boqol oo milyan oo shilinka kenya ah halkaasoo loogu adeegsan doono deegaanada ay abaaraha xoogan ay halakeeyeen ee ka tirsan gobolka qoyi bare ee waddanka kenya qaramada midoobe sidoo kale waxay sheegtay in dalka soomaaliya loo qorsheeyay lacag dhan soddon milyan oo dollar halka etoobiya loogu taageeray lacag dhan toban milyan oo dollar si sahay cunto ah loogu gaarsiiyo dadka ku nool gobolka amxaaruhu ay ka jiraan oo u dhow xadka soomaaliya ay la wadaagtay waddanka etoobiya yabahan lacageed ee qaramada midoobe ayaa ku soo beegmaya ayadoo hay-adaha qaramada midoobe ugu qaabilsan arrimaha qaxootiga ee un h c r ka degtay inay malaayiin qof oo soomaali ah saameyn doonto cuntayari iyo abaar baahsan oo ka dhaca qaybo ka mid a waddanka soomaaliya xildhibaaraadka ku yiraahda soomaaliya ayaa la sheegay inuu saameeyay waa qalalkii dhulka ee ugu darnaa taariikhda inta la xusuusto muddo ka badan soddon iyo shan sano si kastaba ha haatee abarihii soomaaliya soo marayay sanadkii labada kun iyo tobankii ilaa sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii ayaa la sheegay inay ku geeriyoodaan dad qiyaas ahaan boqol kun oo qof oo la rumaysan yahay in ahayeen carruur iyo dad da-doodu ay ka hooseydo ee shan sano barnaamijka falaqaynta uu soo saaray in la socsanayo xasanaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxaa farsamaynayay cabdishiid cali maxamed waxaa soo saaraysi gacan ka geystay saaxiibkay shaafici shariif maxamuud intaan barnaamijka mid lacayna aan dib u kulmi doonaa nabad haada saaxiibayaal
boqorkii haweenkay basarkiiyo hanaankiyo bilacday iyo nuurkaba adiga bureeqiyo baradheer suleeqi biyo dahab lamoodye wadigan boqore bisinkiyo qur-aankiyo burdahaan ku raaxsho ku bala xijaabo budh cadiyo dugaagana rabbi kuguma beegi biyo dahab lamoodye wadigan baquuli bisinkiyo qur-aankiyo burdahaan ku raaxsho ku bala xijaabo budh cadiyo dugaagana rabbi kuguma beegi ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami habedeli jacaylkeena wacadkana habeenayn habeenayn habedelin jacaylkeena wacadkana habeenayn habeenayn
baashihii adduunku waxay bushaaraan biligiyo warkaago adiga burudkaba bulshadu ugu haystee baashihii adduunku waxay bushaaraan biligiyo warkaago adiga buruudkaba bulshadu ugu haystee baahida kalkacalke bartamaha wadnahayo bedankayga jiiftana ana kaga beer nugul oo aan bogsoonayn boqol sano hadiya kala baadiyowne baahida kalgacalke bartamaha wadnahayo bedankayga jiiftana ana kaga beer nugul oo aan bogsoonayn boqol sano hadiya kala baad